Magaalada Caran ee gobolka Bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayaan in ka badan labaatan arday uu soo saaray Sheekh Saciid Muumin Ismaaciil ayaa dhammaysatay barashada tafsiirka Qur-aanka Kariimka ee soddonka juus waxaana kasoo qayb galay munaasabadda Bahda Waxbarashada Waalidiin Culummada Deegaanka iyo marti sharaf kale maamulaha masjidka Al Towba Sheekh Saciid Muumin Ismaaciil ayaa ka warramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalin jebisay dhammaystay tafsiirka qur-aanka kariimka ah dafcadaas waa dafcadii koowaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ah ee halkan aan ugu khatimo waxaa jirta dafco labaad oo iyaduna soo dhow oo labiiyo labaatan jus qaatay siddeed jus ayaa u dhiman iyaguna muddo kooban biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa iyaguna inay khatimaan oo munaasabad fiican aan u qabanno gabdhaha dadaalay ee sabray ee afartaas sano soo dadaalayey iyo wiilashaba aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay dadaalka halkaa ka sii wada dhabbadaa cagta la saaray ee ah diinka ilaahay in la fahmay yaan laga soo noqon horay ha loo socdo hawshu waa bilow shaqo badan baa dhiman ha la dadaalo dhallinyarada sida sheekhu uu sheegay waxaan aad u adkaynayaa sharafta iyo karaamada iyo qiimaha qur-aankaasuu ku jira qof qur-aan ilaahay bartay oo diin bartay oo dayacan ama liita lama sheegin ardadaas waxaa dhiirigeliyey oo xafladdan iyo qabanqaabadeeda iyo kharashka ku baxay dad walaalaheenna oo muxsiniin ah iyagana waa u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka allaha ugu daro siciid macalin siciid macalinkeenna allaha inuu xafido cilmiguu soo bartay oo ilaahay dhaxal siiyey simaartiisa maanta caawa inaga hayna ardaduu mataqaana soo saaray caawa dafcaddii koowaad faa'iidadeeda waynu u jeednaa insha allahu tacaala waxaan boorrinayaa walaalayaal horta waan u ducaynaynaa ilaahay cilmigiisa haw siyaadiyo cimrigiisana haw siyaadiyo qaar ka mida waalidiintii marti sharaftii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa hadallo dardaaran u jeediyey ardayda qalin jebisay sal allahu alay wasalam abshiru fa inna haada alqur'aan buu ku bilaabay nabigu sal allahu alay qur-aanka kana waa ka masaaxiifta ku qoran guri uusan oolin laga yaabo inuusan jirin masaajidka ka buuxow meel walba yaalla fudud sida loo helo qaaliga aan ahayn barashadiisa xataa ruuxuusan ilaahay subxaana wa tacaala khayr la doonee khayr la doonay waa u fududda wax la barto waxa ugu fudud wey walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakirin salafkiisa ama kaiiru sheege markay fasirayaan nin la dhaho madari warraa oo culimada weyn ka mid aha fahal min aalibi cilmi buu ku fasira aayadda markuu fasiraya fa yucaan waan fudaynae war mid baranaya ma jiraa weeye macnuhu fahal min aalibi ruux cilmi doonaya ma jiraayo fa yucaan aan ugu kaalmeeyo wa alalaahay ilahay wuxuu ina lahay war qur-aanka barta wax la barta waana wallaahi saas wax la barta wixii ugu fuudaa sida hadda culimmada u ka hadashay tacabka u weyne aakhiro weeye ilaahay aakhiradaha inoo wanaajiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan u malaynayaa de culimmadeenni baa ka hadashay sheikheennii sheekh albeledka sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh saciid oo tafsiirkan caawa in xafladdiisa u fadhinoo soo waday ardayda ka qalin jebisay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ee soddonka jus ayaa ah dufcaddii koowaad ee ka qalin jebisa masjidka al towba ee magaalada carme ee gobolka bari